bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi lcaalamiin magaaga balaray idin salaada saak warsan waliba ankoynay warsan wali ankoynayha jirjira idinka qobanayha una oo abeelo maaliwiina kastoo yarmay daraagnayha ini macnaha walna waxalaawsinyin una waliba ka tirsanaa koonfur galbeed waliba lana aqoon-yahan malaag wakiil meel araay ogaasya ogaaskii dowladda dhexe walhanfeermay saagmadihii la araay dhaawacmi koomika jara may la qeybsa sideed gobol may qeybsadahayana xildhibaanadii iyo la harba jara an muddo aba una haddii anna baa-i bakool sideed gobol koonfur galbeed dowladda koonfur galbeed haddii una ka tirsagna reer maaliwiin baali reer maaliwiin walin una lana iyo wali kala yaa baaba-an la socona dowlad dhaxaway kalana lama xildhibaan dowladdanna waliba kalanaha lama xildhibaan sida macnaha qaabka baawer sheerinkasaas e may eed an dareemahayne waana unku xugnaa madaxweynaha koonfur galbeed shariif mudane shariif xasan sheeg aadan runtii eeda dhaliil wiin unku tirsadaana maadaama una dadkii dadla kasaw ana deegaankan gobolka bay degan iyo bakool una ana may eed unku shidaal qaadaha elanko walaalkana e oo markii horeyn inta ogaasna maka kooy haddana wasiirka warfaafinta ah marar badanna usaadanaya la shirayna arri haddana ana may faday xildhibaan inana nagdo fade madina naskooyo maaliindho naskooyona xubinteeda lang oo qaado karo male yanin edaay shalay mayninka kooy in usaeeyey may la raay ogaasnimo ninka kooy haddana may la siiyay wasiirnimo la ogolaani may eed iyo eed unku xugnaa wal welba bacna le-e tan eede mana maraas maaliwiinuw mandiidanini sida beriyow shangamaasu ilaas lamba meelo ilaahay ka makanay gediniinku kooy ugaas biloola iyo bedeliyana ari hadhowaayni dadka barni ilaas iriidi geeka a laankii fadaw madaxtooyada fadawna haaday afka amxaarada gordayha laankusiga ay meelaha moodneen are una eed iyo eeda laanka dulmagna anta deegaankan may fadaanaha haddii un ana beeli maaliwiin aqoon-yahanadan iyo andheergaradkan iyo mas-uulintaana mayba fadaane lamada xubnaad una lanna ini dhataana lahadhika iyo codsadaana guddiga xalinta khilaafaadka igaad madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan sheeg aadan intioba mayba ku codsadaanaha xubnaha una lanna uni aayaana ku taladaana mayning meriyaw may fadaanaha ini sadaarigta ah walaagananayna dhaxdhika una ku talana lanka booskaas anqalamaw una jeysana iyo codsadaana wabilahi towfiiq bismillahi raxmaan raxiim magaay maxamed mukhtar fingaalare eedkaala ka magaca dheere geeka warsanga roogna shirjiraayna ka gobadaana mayna shirkan gobadaanahe un oo beela maaliwiine shankamaasa lare shantagamaas hoobana sinshishal saara may lare hilmaamis aweeje gara garwaala oo guudo iyo lare may degaayana baa i bokool iyo degaayan baa i bokoolna may ku roogana shandegma baydhaba berdaala rabdhuura xudur weejid antaba walaa ku qaylihoya mayna aan qaylihoyana geekan antanka kooyana ini wali xagiisho haayeen koonfur galbeed ku helaan yaan kooyen sada oo qabaa'ilada degil imarafla walaaisho an helaan mase soomaalida walaa luwadaagd walaaisho an helaan yee haddana fadaayaan iniyoo an helaan waana waysinyin tan yeedee sababti ka qobsati ya may fadaana ha ini una geeka ogaano idaacadda ku faafi nooma aragna may laraaya inshaada walaaykaanasa una ka helan ah alweynaha taladii fadheedii go-aan aana deeri go-aanka deeri isweydeemee lamadii hildhibaan oo lahaay beesha macalweyne inta kamagonyiinga la sari ilaa hata meel kamagonyiinga la waayo madaxtooye maha dhaafna madaxweynaha koonfur galbeed agtiisa yaalaan cidilila damacsanyi ma ojiini cidi wakiilka haytay un wala kusugaanay beele maalweyne walaha dhadha ka fadiina xanuunsadi waliba waa nimankii nabadiida haytay ayaa heleen usuba dhabana ah may fadaana ha madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan usoo mudunyi madaxweynihii dalka i ini cadaaladna ka shaqeey liinbaahanay ini hoostis walna noo kala dhuumado unuun iritii ku gal waayna taas ma yn aragnay hem aragnay dhaliila an aragni dhabaati an aragni xumaanga an aragni ma yn aragnay koonfur galbeed muku mad ihidin an aragnay tangeedee waayo mayba waa shan degma lang oo degan oo baa-i bakoole oo iridna ku galo korne madaxweynihina an qaabalo korna iritina laha ka reebaaw sababta maanaha walaayishayna guda ka jiraan eelnin ku reebaa waawayni walaa mayba koonfur koonfur galbeed ma in sheegana madaxweynaha ururka igaad igaad guddiga maarana guddiga guddiga xalinta khilaafaadka mayn sheegane ini walbaa i bokool haan ku talan hildhabaanga liin qoro korna maana liin gudbii kornaya in sheegane waana ku codsadaan cabashuu arrintaas may fadaane walha gudbiyey beeli walaagilahayt ini lahadhadhaka odayye walgorodye ee doqontiye lahadhadhako waana kuwada hadalnoo maarne go-aan ku qaadano fadaana ma anisiin tale wal eraawmale aniba haddoona kasmaanyiseed inkastoo ana maaliin ahaa kasmaanyo waana seeda tale makubii karo go-aanna maku qaadada koro ee ilaa wa ilaa hildhabaan haya weelayna ma eri koro laakiin tolkee rooge hoobali ingorodoon wal isiye walaay tol ka gudaaya ilaa dhadhako may fadaana maarne ninka sheena ninka fown dadahaan dhamadi dadahaan dhaawacmi dada dhiijihaan deedahi hanti dad haka biyaay dadaha dagaalo dhab kasta dhan haan mari may wa ini geeka marne may leray anikin gooye leera oo korleyl ku koro tangeeda eeda aan ku xugna mayna neerayhe dadka oo hata madaxweynahan dhow ini maareen unulaan shariifasan ahaay madaxweynaha ku qaadaan maalin walba ma ku kasaawaranari lanshangama sadberiyo maalweyne baa bakool degaa an kasaana walnun ku fadaana madaxweynaha wal ku fadaaw marna may leray insheegada hildhabaan maalweyne maqaadada koro madaxweynuu shariifasan may buaha lugunti lama garboodu may buaha walaagi hamagaaway habiyay dadki walaay dhiibtiyo leyin hal siyoyaha eri sababtana ninku haay magoradaana maana mal marne ma ninka weerna mal halna dhadhagna meel noo jaraan waysana waan madaxtooyinka tooyayne may codsadaane xibnoogi unun lahayn inisa toosen ha ninka dhiibo waan dhataan laha dhako ku codsadaan salallah mubaarak waan ku bahay bismillaahi raxmaan raxiim magaagay ahaa ugaas maxamed ugaas bilow wayna ku mid ahaa beelaha digili marifle ee koonfur galbeed geek walaa idaacadan unkoyni walkala mee way wahan walaagay qabaa-iladan ka abtirsadow koonfur galbeed soomaali qaadeen xubin haye inti un hel ilaa hadda beeloog iibsadeen shal qaadadeen dada la qori dada la gudbi ilaa hadda una aqoon-yahanad lena siyaasiyaad lena way lena malaaqiya oo deegaanka ah nabadoono dhalinyaro ol wax wadatashi walwadatashi oo maaliinu weeladay geeka kaheliyey laerilamada anoo ah magaagay malaag mawluud sheekh nuur waana ku tirsan odayaasha beesha macalimiin awalan walay salaameeyaha saxafiyiinta raadiyo warsan ka bacdi walay salaameeyaha akhyaarta oo beesha macalimiin oo meelaha qeybgaley iyo salaame salaanka dib walay kale salaameeyaha madaxweynaha koonfur galbeed iyo mayle raayis dhammaan maamulka koonfur galbeed sida xilalka shala duwan haayaan marka taasku guduba waliba leenaa beelan beesha macalimiin waay beelan macalimiin waybo beelo sida ragga horta han sheegay beelo isku baaxday wiino sida qabaa'iladaba indegaan south west ayaynu ku midata waliba leenaaha lan kasta xagoo ka leey south west lanba xag shiika qaadadahay onon qabiil oo mayle raayisa dulmanaado koro ama la dulmiyaayo owaadaw ma ihiini wal weliba wala laka xisaabtame manoo e awaad iyo mayl eray gacanka gebishe manoo e lankasta xagooley wali fadaan eh dowladan koonfur galbeed hagaankan eh shariif xasan sheeg aadan wali ku fadaan xuquuqdan unku len in ku helna in ku helna afar iyo labaatan sana in surugna xaggaan in ku helna sababta oo eh south west umatiya wala geebsatay unu ilaa saacadan sida riga horta in sheegayaha walaa latiin walmalihidin mahayn taasna kala dambeyn iyo dowlad yeelan iyo dadnamo fadi iyo umudnamo iyo shibkeena maahena ma alan xuquuqiis laga tumada kor miyihiini markii yaadahu gudubna wali fadaane horta walaagi una in una helna waa ina hel doogna iyo ku rajaana madaxweynahana shariif xasan sheeg aadan sidiiba lanka walaa usi leeyay madiisu xurnuman qaba yawaybu waha xurnimadiis walka meel marsadee una miyihiini lan madaxtooyada south west lagu reebow lang albaabe lagu reebow lang meelan surum kormihiini hase ahaatee wal welba mudnaa shalleyn shariif xasan in una walaan waqti hadaadini waqti dheer lahasla bilaawdi meel fayle roogan meela roogan wanaagkee talyaana ma dhab iyo burbur iyo dhibma talyahayna wali leenaha ku codsadaane madaxweynahan shariif xasan walaa una leena sida regi horta in sheegayaha lankuwa dowlada dhexe ninku haayo wakiil saxiyaalka kumid tahay ilaa south westna maamul sheeka dhex jiray lankii bifadli llahi jabaar gacan adeerti dhaawacmi ilaa saacadan ka hormarka jara raja ay qoofdha tuu teeganyi waliba waha una wali in surugna ini xagi kaano lankii mudan koonfur galbeed samata bixi koro dalsha iyo dantiis iyo diintiis iyo umutis samata bixi koro in xilkii hornamo ama un siisana yaan surugna wali lanaha maadaama lankaasato koolmaka jara shariif xasan walaagay ninhay sidiisba ma ninhay ma liini ninhay walilana shariif xasan adii madaxweynihii koonfur galbeed eh ilaahay kheer waybuaha badankin ku rajaane walaagay kaana sacadin walgu dambeey walihan suubsadaane lan wakiile walaay xilki lahanki dhib hortan suubsadon ilaahay hobeer